wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleemaan yuusuf cali koore oo ka mid a guddiga heer qaran ee ka hortagaya la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa u sheegay v o a in xukuumaddu ay qaaday howl ballaadhan oo la xidhiidha wacyigelinta bulshada isagoo sheegay in lixdan baabuur loo kala diray gobolladaiyo degmooyinka kala duwan kuwaasi oo lagu xidhay codbaahiyayaal wacyigelinta bulshada ee xanuunkan sida aada og tahay cudurkani waa cudur dilaada oo caalamka oo dhan meel kasta taagan xukuumad ahaan waanu ka diyaargarownay in alle intii awooddayada annagoo la kaashanayna ummadda reer somalilan qof kasta iyo shaqsi kasta meel kasta uu joogo waxaanu ilaa iyo hadda tallaabo baaxad weyn samaynay inaanu dhammaan dadka somalilan u sheegno sababaha cudurkan lagu kala qaadi karo oo aanu isleenahay waa kow laba saddex calaamado fara badan oo aanu wacyigelinta u marinay waxaanu kaloo samaynay dhammaan inaanu mobilays garaynay ama isu keennay gaadiidkii dowladda oo aanu dadka aan warbaahintu gaari karin ee meelaha rimuudka a jooga ugu talagalnay lixdan baabuur baanu dhaqaajinnay oo aanu saaray koox weriyayaala iyo koox dhakhaatiira oo mid kastaa goobtiisa kusoo taabanayo deegaan kasta iyo qof kastaa iyo waraaqihii laga akhrisanayey sida looga fogaanayo oo aanu ku daray oo aanu ugu talagalnay marka koowaad inay gaadhaan laakiin macnaheedu maaha inaanu intaa kaga hadhayno awood ahaan waxaanu jecelnahay ka xukuumad ahaan inaanu sida duufaanka isaga daba tagno hadday mas-uuliyiin tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday t v tahay iyo hadday idaacad tahay iyo hadday madaxda gobollada tahay iyo hadday tahay dadka aqoon-yahanada iyo dadka waxgaranaya ee ummadda reer somalilan qof kastaa inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo uu arrintan ka qayb galo ayaanu ka wada dalbannay wasiirka ayaanu weydiinay sababta ay weli u timaado diyaaradda ethoobiya airline oo weli timaada magaalada hargeysa ilaa iyo hadda dad yimaada diyaaradda ma jirta waxa weeye waa dad ayay qaadaa wixii ay keentay maalmihii hore ee intaanan ku dhawaaqinna waataanu gelinay intoodii badneed way ka baxeen afar iyo tobankii cashee karantiinka ahaa waxaanuna isleenahay meel fiican ayaa wax marayaan dadkana annagaa uga qof kastaa annagaa mas-uuliyaddiina saaran tahay oo uga mas-uuliyaddayada tahay inaanu hubinno inaan cudurkani faafin annagaana jecel cidda canaanta ku yeelanaysaana waa annaga markaa dadweynaha waxaan leeyahay hawshii waanu idiin haynaaye na aamina cid aanu wax idinkala jecel lahay nolol iyo wanaagna ma jirto marka ayaan suuqa dhangaagaala jirin hawsha si fiican baa loo haya dhinaca kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in la keenay qalabkii lagu baadhi lahaa coronavirus ha sida ay u sheegtay horta qalabka baadhitaankii weynaa wuu yimid mashiinkii isagii qalab isagii qalabkii uu u baahnaa ee la shaqaynayey runtii farxad bay noo tahay inuu yimaado wasaaradda wasiirka caafimaadka ayaa noo xaqiijiyey gabagabadiina wasiirka warfaafinta waxa uu fariin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo oo ku hanjabay in tallaabo adag laga qaadi doono oo sharciya ciidamadana la howlgelin doono haddii ay dadku kusii dhaga adeegaan in ay isu yimaadaan oo aanay qaadanin awaamiirta kala fogaanshaha iyo in ay joojiyaan isu imaatinka goobaha ay hore guddidu go'aanada uga soo saartay horta dadkeenna waxaanan cakulow qarinay dadkeennu inaanay dad u dhega fudud inay amaawiirta qaataan ama message ama fariimaha ka imanaya madaxdooda wadaadadooda dhakhaatiirtooda waxgaradkooda dadkeennu waa laysla qiray hadda waxa weeye yurub iyo north america saasay dhibta uga taagan tahay oo dadka soomaalidu waxaa la qirayaa inay noqdeen dadka ugu dhimasho badan marka loo eego nambarka ay kaga nool yihiin sababtaa waxaa loo loo tixraacayaa oo ay tahay ama xidhiidh ay la leedahay inaanay dadkeennu fariimaha qaadan waxaanu isleenahay hadda wixii ka dambeeya ka guddi ahaan amar ayay noqonaysaa qof alla qofkii amarka dowladdu bixiso qaadan waaya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado oo ciidamada qaranka lagu soo daayo noocay u yihiinba waana tallaabooyinka aanu isleenahay sida ugu dhaqsaha badan ha loo fuliyo oo aanu dadka ayaanu ixtiraamayna ummaddu waad garanaysaa dadkeennu historically way ka cawdaan bresharka iyo askarta iyo uga tura ayaanu isleenahay laakiin dee mar hadday naftoodii badbaadin waayeen khasab bay nagu tahay annagoo nafta badbaadinayna inaannu marka waxay ka dambeeya askarta iyo la isticmaalo sharciga khadar maxamed cakule v o a hargeysa